بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا baabu silati raximi raximka ama qaraabada xidhiidhinteedii ayuu baabkiisii yahay oo kolley dee waxyaalo horeba way inoo horeeyeen raximkii iyo qaraabadii oo la xidhiidhiyo ayuu bal wixii kuba yimi iyo adkeynteeda la iskuba adkeynayo iyo taas buu baabkeedii yahay xadaثna abu nuعaymi qala xadaثna cmr bn cثmaan bn cabdالlahi bn mwhabin qaala samictu muusى bna طalxata yadkuru can abi أyuba اlanصariyi ana craabiya carada lلnabiyi slى اllahu عalayh waslama fi masirih bal sanad kolley xadiidku waa xadiida صaxiixa oo dee labada usul ee kaleba inooguba sugan ama صaxiixii kitaab sheekani lahaaba kuba sugan abu nucaymkan waxa weeyaan sheekha bukhaarina kolley fadl bnu dukayn baa la idhaha nisbadii wuxuu aada uguba shuhroobayba dee adigu kunyadiisan buu kuba shuhroobe waa nin imaamo hiqo ahaa camr bnu cuhmaan ibni cabdillaahina waa nin dadkii ta saxaabada waxbaa soo gaadhay ee laakiin cid saxaaba u arkay ma jirto oo waa adigu atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa uun oo waana nin hiqa isaguna muuse bnu dalxana shalayba waa inoogu sugnaayo waa ina dalxat bnu cubaydillaah wuxuu idhi haddaba abu ayub alansaari saxaabiga jaliilka ayaa wuxuu yidhi ana caraabiya nin reer miyiya ayaa carada banbaxay oo lilnabiyi sala allahu calayhi wasalama fii masiiri macnaa rasuulka ilaahoo socda ayuu hor joogsaday oo waxa weeyaan raaxiladiisii buu qabtay hoggaankeedii isagoo doonaya su-aashan inuu weydiiyo oo faqaala wuxuu yidhi akhbirnay ii waran oo waxaad iigu warantaa maa yuqaribunii waxa ii dhoweynaya min aljannati janno bal janno waxa ii dhoweynaya ee camalah iigu waran oo ii sheeg wayubaacidunii iga fogeynaya min annaari naar oo waxaad iigu warantaad ii sheegtaa janno wixii ii dhoweynayey naarna iga dheeraynayey qaala markaa rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh tacbud ullaha ilaahay baad caabudaysaa oo dee janno wixii kuu dhoweynayey ee naarna kaa dheeraynaya waa umuurahan rasuulka ilaahay uba sheegayo ilaahay baad caabudaysaa buu yidhi kalle cibaadaduna waa ismun jaamicun likulli maa yuxibuhu allahu wayardaahu min alaqwaali waalafcaal walacmaal albaatina wadaahira macnaa waxay waa wax ama magac jamcinaya kulminaya oo dhammaan wada shamlinaya wax alla wixii ilaahay jeclaa ee raalli uu kaba ahaaye ama aqwaalah ama acmaal mid daahir oo muuqata iyo mid qarsoonba taas baa cibaado laydhaah markaa qeybaha ka dambeeyaana xadiidkuna cibaadadii unbay kaba mid yihiino dee waa ahamiyada iyo mansilada weyda inay leeyihiin ayaa loo sii khaas yeelayaa ee cibaadadii waa taa inoo shamlinaysa qowl iyo camal kastaoo ilaahay subxaana wa tacaala jecel yahay uu kaba raalli yahay tacbud ullah laa tushriku bihi shay-an oo ilaahay baad caabudi haddii aad dee taa doonayso waxna uguma shariig yeelaysid wa tuqiimu waad ogi asalaata salaada oo salaadii ayaad la iman waqtiyadeedii iyadoo dee si loogu jideeyeyna aada uba tukanaysa aada daa'imaysana wa tu'tii waad bixin azakaata zakadana ee haddii aada xoola leedahay xoolahaagii baad kaga bixin oo ciddii ilaahay yidhi siiyana waad siin watasilu raxima halkan weeye maxalu shaahidku oo qaraabada baabkeedii baan kuba jirnaa raximkaagana waad xidhiidhin marka haddaad umuuraha laba timaadood ilaalisid waa dee jannona waad geli doontaa naarna waad ka badbaaditaa haddaad acmaasha aada sideeda ulaba timaado dee ilaahay daraaddiina ula imanayso watasilu raxim raximkay ayaad xidhiidhin kolley suuxaaf ibnu xajar qurdubi kaba soo naqliya wuxuu idhahaa raximkan la xidhiidhiyaa mid caamana way leedahay mid khaasana way leedahay ka caamkii waa raximkii diinta dadkaa diintu ay isu geysay oo dhan raxim baa kaba dhexeeya waana raximkii diineed ay tahay ama ay waajib tahay xidhiidhinteedu dee waa isjeclaansho isu naseexayn isxidhiidhin iyo xuquuqdii layskuba lahaa mid waajiba iyo mid mustaxababa oo loo qumo taasi waa tii camkeed ama ta khaaskii waatan dee dadkan iyaga ama nasab kaba dhexeeya iyo dee adugu waxyaalahan kale isuba geeya iyaga ay kaba dhexeeyaan raximkii kaba dhexeeyey weeye oo mid khaaso taa waxay la dheeraanaysaa xuquuqda kale guud ee si guudba la isugu leeyahay iyada dee nafaqo ziyaada nafaqadii baa iman oo ruuxii raximkiisa ahaa khaasatan san dee waalidkii iyo waalidadii iyo walaalihii wixii aan dee wax qabsan karayne isaguna wax ku dhaamo iyo nafaqadoodii baa meeshii imanaysa uu nafaqaynayuu masruufayey iyo say noo dambaysa bal dulqaadkii uu u dulqaadanayay dhibtooda iyo jahrigooda iyo isagu had iyo goor xaqii raximkana uu dhowrayuu ilaalinaya axaadiisna way nooguba dambaysaa marka baltakhaaskii tan kale waxay la dheer tahay dee infaaqan in ruuxii la laaziminayo bal dee la ilzaaminaye laga qaadayo maalkiisii khaasatan dadkii dee nafaqo kuba yeelanayay hadduu nafaqayn waayo dee raxim xaggii uguba yeelanayay iyo in ka warhayntoodii dee badnayd oo kale iyo in iska dhaafka iyo takaafurka canzallaatim iyo akhdaadoodii oo waxyaalo dee ta raximkan waana umuuraha axaadiistuna inooguba imanayso alxadiidkuna sida aan soo sheegnay waa xadiidkaa saxiixa bukhaari iyo muslimna way soo saareen oo labadooda kitaab way kuba soo saareen wuxuu uhi musanifku xadaثana ismaaciil bn abi uweysin qaala xadaثanii sulaymaan bnu bilaali can mucaawiyaةa bni abi musaridin can saciid bni yasaari can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عaleyh wasalama qaala bal ismaaciil bn abi uweys waxaan filaya way makaa dee saaka inoogu horeysa ana nin bukhaari aad wuxugaba wariyo khaasatan saxiixiisaba kaba wariyo muslimna waa ka wariyaaye laakiin sida bukhaari u badsaday umuu badsanay laakiin dee isagaba axaadiisiin kolley waxoogaaya ayaa kitaabkiisa kuba sugan uu isaga kaba wariyey bal horta magaciisa oo dhammi ismaaciil ibni cabdillaahi ibni cabdillaahi ibni uweys baa la yidhaha walow aabihii cabdullaahi abu uweys laba yidhaha kunyadiisa tahay laakiin uweyskana abtirsiintoodu gelaya waa ismaaciil ibni cabdillaahi ibni cabdillaahi laba cabdillaha israaca ibni uweys waa nin reer madiine ah oo imaam malikna ay qaraabo ahaayeen waayo malik ibnu camir alasbaxi way ku kulmaan imaam malik awowgii anas ibn malik ibnu anas ibnu malik weeye imaam malike maaligaas way isugu yimaadeeno xagga qaraabo way kaba ahaayeen de way kala dambeeyeenoo waana dadkii imaam malik waa la kulmay isagu oo waa soo gaadhay bal abti buu ahay imaam malik o sihrigaa kalena waa ka dhexeeya bal markaa ninkan kolley xagga xifdigiisa ama culimadu waa dee nin saduuqa axaadiis uu korka ka sheego kitaabkiisu waa dabdisnaaye laakiin uu kor ka sheegay ka sheegay baa qalado dhacay daraaddeed iyoay barhkood u daciifiyeen dee barhna way xoogeeyaan waana dadkii atbaacu taabiciintii la kulmay kuwii ugu waaweynaa laakiin labada sheekhba bukhaari iyo muslimba usuushiisa way arkeen oo bukhaarina isagaaba kitaabkiisa ayuu wixii uu ka xulanayey uu kaba xushayo siduu xaafid muqadimada kuba yidhaaha hadi saari waa intiqaa jirtay waa xulasho dee ninkan xagga marka la eega kitaab ahaan axaadiistiisa waa taa dabdisane xagga xifdigiisay waxyaala dhaceen axaadiisii uu korka kaba sheegay oo culimmadu markaa taas barhkood ay kuba daciifiyeen laakiin waxaa jirtay axaadiisiisii wixii dee sugnaa ayay keen dee qalad dhicin ayay ka xusheen kutubtiisii ayaba ay kaba xusheenoo waxyaalaha labada sheekh ay kaba wariyaan de waa axaadiista la cumdaysa la xujaysanayo walow dee markaa uu kutub kale kuba sugan yahay iyo hadal uu imanayo oo dee waxa weeyaan iyaga intiqaa jirtay iyo xulasho ay axaadiistiisii xusheen bal markaa ninku horta ninkaa weeye ismaaciil ibn cabdillaahi de waanu inoo soo noqon doonaayo waxyaala kitaabkaba uu kusoo noqnoqdaa bukhaari muslimna waa kusoo noqnoqdaa walow aanu dee siu bukhaari ugu soo noqnoqda arrintu aanay ahayn laakiin labaataniye way ku dhow yihiin muslimba malaa intuu kaba wariye ama in sulaymaan ibnu bilaal horeba waan usoo aragnay mucaawiyat ibnu abi musaridkan waa nin adigu mala abi musaridkanna cabduraxmaan ibnu yasaar baa la odhanayo waa nin mawaalidii reer bani haashima uun ama waa mawaalidii reer bani hashim reer isagu reer bani hashim maaha waa nin reer madiina oo ninkan marka dhoweyd aan soo sheegay inayn lahaynin camr bnu cuhmaan ayay isla dabaqo ahaayeen oo de adigu waa dadka atbaacu taabiciintii ugu waaweynaaun saciid ibnu yasaarna waa nin hiqa oo macruufa wuxuu yihi marka abu hurayra ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama qaala khalaqa allahu ilaahay wuxuu abuuray caza wajala alkhalqa khalqiguu abuuray falamaa faraqa minhu markuu dhammeeyey ee uu abuurkii khalqiga ilaahay taam yeelay ayay qaamat istaagtay alraximu raximkii ooba macno macaanida kaba mida raximkii laakiin haddana way istaagtay way kacday oo markaa raximkii fa qaala raximkii baa wuxuu yihi ilaahay baa wuxuu yidhi mah mah waa ismu ficil oo dee zajr iyo loo yima loola yimaado bacnaa joogso ama amusba way noqon oo markaan dee ismu ficilkii un kaba dhigno bimacnaa ogfuf waxaa kaley bacdigood ishaareen inay maadii istifaamiyad ahayd oo alifteedii inta la gooyey hadan lagu bedelay ay tahay oo markaa uu macnuu noqonayo dee maada maxaad rabtaayoo doonaysaa iyo taas oo kale qaalat waxay tidhi haada macnaa waa meeshan aan joogo waa qiyaamkaygan iyo istaagaygan aan istaagay maqaamul caa'idi mid magan gelaya meeshii weeye makaankii iyo maqaamkii weeye bika adiga ku magan gelaya min alqadiicati in la gooyo raximkiibaa ilaah buu subxaanaه wa tacaala raximkii magan gelaya oo waa halkaa qiyaamkaygani waa ku caa'ida ku magan gelayo kaa magan gelaya in la gooyo oo taas meeshii uu qiyaamkii weeye iyo makaan joogsigiisii qaala ilaahay baa wuxuu yihi alaa tardayna miyaanad raalli noqonahayn an asila inaan xidhiidhiyo man wasalaki kii ku xidhiidhiyo inaan xidhiidhiyo oo ruuxii qaraabadii weeye kii isaga adiga ku xidhiidhiyey inaan xidhiidhiyo oo dee waa ilaahay subxaana wa tacaala xidhiidhintiisna dee waa naxariis iyo dee abaalmarintii uu tanka abaalmarinayay dee waa ixsaan iyo iyo markaasi naxariisbe wa aqdaca aan gooyo man qadaca ki kii ku gooyeyna aan gooyo oo kii ku xidhiidhiyey inaan xidhiidhiyo kii adiga ku gooyeyna inaan gooyo taas raalli miyaanad ku ahayn oo intaasi aanay ku qancinahayn oonay kuba fillayn qaalat raximkiibaa wuxuu yidhi balaa yaa rabbi maya waan ku raalli noqonaya oo raalli baan ku ahay dee kaa ixidhiidhiyey xidhiidhin haddaad xidhiidhiso kii igooyeyna aada goyso adigu qaala markaa ilaahay baa wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala fadalika kaas arrinkaa oo maxay ah waa xidhiidhintaa ilaahay xidhiidhinaya kii qaraabada xidhiidhiyey goynta ilaahay subxaanahu wa tacaala goynayo oo dee naxariistiisii iyo ixsaankiisii iyo taa ayuu ilaahay ka haysanaya kaba goynaya oo waxa uu sameeyey wax lamida lagu abaalmarinaya taasi laki aday kuu sugnaatay taas baad leedahay oo arrinkaasaad leedahay oo macnaha waxa ay tahay ilaahay subxaana wa tacaala kii qaraabada xidhiidhiyeyna wuu xidhiidhinayaa kii qaraabadiisa gooyeyna waa goynayaa uma qaala abu hurayrata abu hurayra wuxuu yihi iqra-uu aqriya in shitum de waa xadiid rasuulka ilaahay axaadiistiisii kaba mida ilaahayna inoogaba warramay iyo khalqigu markuu dhacay wixii uu gooyey ee uu isagu islaazimiyey oo ahaa xidhiidhintaa uu xidhiidhinayo kii qaraabadiisa xidhiidhiyey iyo goynta uu goynayo kii gooye qaraabadiisa marka shaahid qur'aankaa ama wax macnahan macnahan aayad macnahan lahan oo qur'aankaa ayuu abu hurayra soo qaado u yihi waxa aqridaan haddaad doonaysaan arrinkan xadiidka kuba yimi wax xoogeeye oo qur'aankii kuba sugan in shitum haddaad doontaan fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi اlardi watuqaطicuu arxaamakum de waana waciidna waa ka dambeeya adag oo kuwaasi ay mudanayaan aayaddanna qaraabada oo la gooyo in dee ay dembi weyn tahay in ciqaabi ay kaba dhalanayso lacnad ilaahay ruuxuu kuba mudanayaba aayaddii kuba sugan waana macnahan dee xadiidka inooguba yimi ee goynta ilaahay goynaya ah kii qaraabadiisa gooyey saasuu abu hurayra shaahid ahaan ugu soo qaatay aayaddan uu yihi haddaad doonaysaan aqriya aayadda fahal casaytum ma mudantihiin in tawallaytum bal laba tafsiir baa halkan kolley tafsi mufasiriinta agtooda jira oo ay kuma fasireen oo dee ficilku labadaba ixtimaalayo dadkay u badan yihiin haddaan ku horeeyo fahal casaytum ma mudantihiin oo ma laydinka filanaya xaggiina in tawallaytum haddaad tawalidaan oo dee madax noqotaan oo umuurtii dad waa min alwilaaya markaa kaba dhigayna calaa annaha min alwilaaya oo wallaytum alxukma weeye xukum iyo mas-uuliye iyo xil aad tawalidaan taas an tufsiduu fi lardi dee idinkoo suldadan aa haysataan iyo waxaan si xun u adeegsanaya inaad dhulkii fasahadisaan oo xumaan iyo macaasi iyo dulmi iyo jawraa ku fasahadisaanoo markaas watuqadicuu arxaamakum qaraabadiinina aagoysaan taas dee kuwa waciidkuna inta ka dambaysuu kuba yimi macnaha labaad oo weliba kaa uu ay kanbaa hore ayay badiyaan oo inay tawalaytumtani min alwilaaya oo ay ka soo jeedo wilaayadii iyo tawaligii xukum la tawaliyayay maamul iyo dee ruuxu madax noqonaya ama xilku yaanu weynaanin be mas-uuliyaduu qaadayay oo dee ruuxa aan eegeyn ilaahay kaba cabsan ahayn wax kalena aan dhowrahayn ee arkay uun maanta inuu waxyaale uu qaban karo si xun markuu suldadiisii ugu tasarufo waa tan dee fasaadkan baa kaba dhalanaya haddaba inta walaytum an tufsidu fi lardi macnaha labaad ee aayadda iyadana laguma fasiray waa atawaligii bimacna alicraadka ahaa inuu lafdigani ka soo jeedo ama ficilku oo markaa laba yidhaaho fahal casaytum ma mudan tihiin oo dee xaggiina ma laga filanayaayo in tawallaytum haddaad ka jeedsataan dee iimaankii iyo xaqii iyo qur'aankii iyo ku camalfalkiisii aad ka jeedsataanna an tufsiduu fi lardi dee ruuxa dariiqii ilaahay jeexay raaci waayey ee ka tegey wixiise o dhan dee macaasidan iyo xumaantan uu la imanaya oo waxa fasaadka uu kaba imanayo an tufsiduu inaad fasahadisaan fi lardi dhulkii aad fasahadisaan oo watuqadicuu aagoysaan arxaamakum arxaamtiinii halkan weeye halka xadiidka dee uu usoo qaatay oy shaahid aayadda ugaba tahay marka tawalligan kale bimacna alicraad weeye oo dee inaad xaaladiinii horiyo si ahaan jirteen markaad dib ugu laabantaan ee ilaahay idinka badbaadiyey markuu xaqan idin keenay ee taas oo aad dhulkii markaa fasaadisaan oo arxaamtiinina agoysaan bal markaa dee waa waciidkaa weyne kollay raximkoo la xidhiidhiyaana dee iyaduu ruuxa laasim kuba yahay kollay maraatibna ay yeelanaysa horeba sidaan usoo sheegnay oo dee salaamta la salaamaya iyo ziyaarada lasoo siyaaranaya waxa weeye waa markaa rax xidhiidhin bay tahay waxtarkii wax loo tarayey ixsaankii iyo jaanibkaasna dee waa intaa xidhiidhin kaba sii badan goyntuna maraatib bay yeelanaysaa iyadune bal raximku fadliga uu leeyahy oo la xidhiidhiyo iyo goynta la gooyo ciqaabta adag iyo iyo waciidka weyn ee kuba sugan aayad iyo xadiidkaba way nooguba sugan yihiin xadiidkuna waa xadiid kolley marka la eego labada saxiixba kuba sugan xadaثna الxumaydiyu qala xadaثna sufyaan can abi sacdi can moxamed bn abi musa can ibni cabaasi qaala anahu qaal bal xadiidkan inoo bilaabmaya waa ahar weeye bimacnaa ibnu cabaas buu ku taagan yahay waana aayaad qur'aan ah oo khaasatan qaraabadii iyo dee taasna iyo waxyaalana kuba tacalluqsan tafsiirkood ibnu cabaas fasirayo laynoogaba soo naqliyey taaba weeye xumaydiga maalin dhaweydna waa ti aan waxoogaa yar ka soo yar taabanay magaciisa aan nidhi dee waa cabdullaahi bnu zubayr baa la yidhaha alasadi alxumaydi abubakrin waana aan lahayn xadiidka koobaad ee saxiixaba waa ninku kuba bilaabo xadiidkii inama alacmaalu binniyaat sufyaan ibnu cuyeynana malaa muddo labaataneeye sanood ku dhow buu la joogay oo dee waa dadka asxaabtiisa ugu itqaan iyo dabdin axaadiida sufyaan badan asxaabtii shaaficina maxertiisiina raggii ugu waaweynaa buu kaba mid ahaa dee walow dee ninka xadiidkuba shuhuroobay uu ahaayo dadkii fiqigiisii aada usoo naqliyey aanu aynuu xataa masar markii hore laba tegay xadaثna sufyaan kale dii xumaydi aad aragto sufyaanka uu ka warinayana waa sufyaan ibna cuyeyne un sufyaan thawri maaha markaa sufyaankani waa ina cuyeyna can abi sacdi can moxamed ibn abi muusa can ibni cabaas bal laba nin oo aynaan hore usoo arag ba halkan kuba sugan abu sacdin wey ya saas aynan qoran maye magaciisa ninkan saciid baa la yidhaa kunyadiisuna waa abu sacdin waa saxan doontaan abu sacdin bay kunyadiisu tahay magaciisu waa saciid bal ninkan markaa waxaan leenahay hore horta abu sacdin taas weeyaane abu saciid maaha magaciisaa la yidhaha saciid ibn اlmarzuban albaqaal oo dee alacwari waxbay u raacraaciyaan baqaal mala dukaan iyo waxaa ahaa taasi nin horta qaari ayuu ahaa laakiin xadiidka xaggiisa daciif buu kuba yahay waana nin iyadugu bal mathalan ay ka cabireen inuu dee daciifna yahay tadliisna lagu yaqaanay ujeeddada dad aanu isagu wax ka warin oo halababa kulmee buu dee ciddii uu wax ka wariyey buu tuurayay oo cid kale uba teerinayo tadliisna waa lagu yaqaanay bal waa ninu daciif oo mudaliso in waxa weeye taas weeye oo xagga markaa waana aharkan waxaa laguma daciifinayo kolley kitaabkeena bukhaari aladab lmufrad waa ku sugan yahay tirmidi iyo ibnu maajahna labada kutubtan kale usuusha riwaayo waa ku leeyahay abu sacdin albaqaal saciid ibn lmarzuban bal taas oo waana nin taabiciintii raggii ugu dambeeyey ee ugu yaryaraa kaba mid ah ninka sheekhiisa moxamed ibn abi muusa waa nin isaga dabaqadii ka horreysay taabiciintii un ah ibnu xibbaanna kitaabkiisan uu hiqaadka kuba ururiyo tasaahulba sheekhu haba lahaadee uu kuba sheego laakiin kolley abu sacdigan mooye cid kaloo wax ka warinaysa lama hayo oo waxaan leenahay waa nin majhuula isaguna ama xaafid soo kaba cabire mastuur xaaladiisa iyo cadaaladiisa aan laga warhayne laakiin dee abu sacdin baa ugu filan xadiidkan ama aharkan tadciif uguma filan ninkan kalena suu dee kaba cabiray dahabi miisaanka xaafid mastuurha kaba cabire isba waa majhuulxaal unbuu uga jeedaaye wuxuu ka cabira laa yucraf nin la garanaya maaha sababtuna abu sacdin mooye dariiq kale kama hayno cidi wax kaba warinayso ee bal aharku waa ahar dacfi uu ku sugan yahay sanadkiisa waana atharun oo imika halkan axkaam inooguma sugna ee tafsiir ibnu cabaas baa inooguba imanayo waa kan can ibni cabaasin qaala waati da lqurba xaqahu wاlmiskiina wbna sabiil waa aayaddaa suuratu nisa ayaa muxuu yidhi ina ilaahay wuxuu yihi waati sii da lqurba kii qaraabada u saaxiibka ahaa xaqahu xaqiisiisii bal xaqi dee mid waajibuu noqonoo waalidkii oo kale ama usuushii oo kale iyo dee awlaadii iyo nafaqa waajibay ruuxii ku leeyihiin khaasatan labada waalidna haddaanay waxaysan iyagu oonay xoolo lahayn dee nafaqadoodii waa tawaajibaysa oo ta ciddii iyadu kaba durugsanayd ee san walaalihii oo kale iyo iyagana dee xagga infaaqa iyo markaa uu waxayo inay waxaysan iyagina way mudanayaanba walow culimadu maxaa ka waajiba iyo marka laba usuusha iyo furuucda la dhaafo maxaa waajiba infaaqun waajib ma yahay mise waa manduubun halkaa kolley kalaamkood uu jiro kii qaraabada u saaxiibkaa xaqiisiisii walmiskiina miskiinkana xaqiisiisii kii baahnaa wabna sabiili kii socotada ah ee musaafirka ah ee dee aan sahaydiba ka go-dee waxaysan ee wax beledkiisii gaadhsiiya uba baahnaa ama halkuu kuba socdayna kaasna xaqiisiisii marka ibnu cabaas muxuu yihi qaala badaa ilaahay waa bilaabay xaggii ta marka la eego waa dadkan sida xuquuqdii loo kala siinayo fa amarahu wuxuu amray biawjabi lxuquuqi oo rasuulkii ilaahay markuu tan kulaba khidaabayay waana khidaab inaga laynagula khidaabay xuquuqtii ugu waajibnimo badnayd waa xaqii ugu adkaa oo ugu xaqsanaa ayuu horta kuba bilaabay oo waa dalqurbaada wadallahu waanu tusay oo calى afضal اlacmaali acmaalka uguba fadliga badan ida kaana cindahu shay hadduu xoolo leeyahay ama wuxuu agtiisa ay kuba sugan yihiin xoolihii dee ajrigii iyo camalkii lagu qabanayay dariiqkii uguba fadliga badnaa ayuu tusay oo ah kii qaraabadii in la siiyo miskiinkii in wax la siiyo ibnu sabiil laba siiyo marka ida kaana cindahu shay min almaal bal halkii iyo camalkii uguba mudnaay uu maalkiisa ku samaynayay ayuu tusay taas oo faqaala markaa ilaahay wuxuu yihi waati da lqurbaa xaqahu wاlmiskiina wbna sabiili taasi waa markii uu xayey wacallamahu uu baray idaa lam yakun haddaanu ahaanin cindahu agtiisa shayun haddaanu waxba haysan ruuxi xolaba ma hayo wax uu cid siiyo ma hayo wuxuu baray kayfa yaquulu suu odhanayo dee cidna ay u timaadee cidi wax moodo halkana ilaahay muxuu inoo tilmaamay oo uu ina baray shaksigu jawaabtiisa waxay noqon hadalkiisu wuxuu noqon ruuxa wuxuu kuba odhanayo faqaala wuxuu yidhi وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا وإما تعرضن هداد كبجد ستيد أدو عنهم وكوا إمكا وديد القربة إيا مسكينك إيا ابن سبيلك ووحمها يوي waxaad u haysaa ma jirtid oo markaa waad kaba jeedsatay ibtiqaa'a raxmatin naxariis dalabkeed min rabbika rabbigaa xaggiisa ka atoo tarjuuha aada rajaynayso macnaa maxaad ugaba jeedsatay waa lifaqdi rasqin min rabbika adiga waad dalbaysaayo kalay laakiin wax aada hayso oo dee naxariis xagga rabbiga oo risqi iyo waxyaalahaasoo markaa aada iyaga siin karto gacantaada ku sugan baan jirin dee laakiin waad filanaysaayo in ilaahay ku meel un kaaga soo dhib yareeyaad filanaysaa taa haddii aad wax dee ugaba jeedsatid oonad wax markaa siin faqul lahum waxaad ku tidhaahaa qowlan hadal maysuuran sahlan oo fududoo waa maxay cidd cidd ciddatan xasana waa ballanqaad ciddatan xasana way u sheeday laakiin mashadanse ciddatan xasanatan waa ballanqaad aada u ballan qaado tidhaa dee bal maalan hadal fiicanun aada kuba tidhaahid oo aad tidhaahid markaa aan waxhelo ama waxay yimaadaan haddee ayaan dee wixii aan karaba ku siin adigu taas hadal fiican aad kuba celisid aana dee hadal masaa-ila falaa tanhaar oo kale nahri iyo huruuf iyo dagaal uu kuba sugayay aanad kuba celin aanad ku canaanan baahidiisan iyo waxyaalaha aanad wax kagaba sheegin ee ballanqaad fiican taa kaanahu qad kaana waaba iyadoo markaa arrinkaasi hadduu saa yeelo wixiiba ay ahaadeen oo waxbixiya adigu waa ciddadiisii waxay xasisho kale walacalahu an yakuuna in sha allah waxaa laga yaabaaba waxaasi inuu noqdo adigu macnaa waxa weeyaanu jaanibkan say waa ciddadan iyo waxan uu kuba ballan qaadayo hadalkaa fiican haddii uu laba yimaado dee waxaabay kaba dhigantay inay wax dhaceen oo hadalkii fiicnaaye ruuxii laguba celiyey wax siin iyo waxtar bay noqonaysa waxaaba laga yaabaa inuu helo waxa uu ku ballan qaadayana uba yimaado ee laakiin ilaahay muxuu ina faray haddii aan wax lahayn hadal fiican ruuxii in lagu celiyo taas buu faray ballanqaad haba noqoto uu u ballan qaadayo isagoo dee bal matalan si kale u cudur daaranaya haba noqote walaa tajcal ha yeelin yadaka gacantaada maqluulatan mid xidhan ilaa cunuqig oo ilaa luquntaadiisan dee xadhig iyo ama bir iyo laysugu qabtay taas gacantaadii ha ka dhiginoo markaa macnuhu waa maxay laa tucdi shayan inaanu ruuxu waxbaa bixin oo ujeeddadu in isagoo dee bakiil noqdo oon waxbaba bixin ayaa macnuu yahay oo gacantaadii saah kaba dhigin laa tucdi shayan macnaa adigoon dee cid wax siinahayn oo waxaad bixinaysa waxaad hayso aadad ka bixinaysaaba aanu jirin walaa tabsutha kula lbasi ha kala bixin oo basti dhammaanti oo macnuhu waa maxay ay tucdi maa cindaka wixii aada haysay oo dhan ood wada bixiso oo hadhow halkaas ay wax kaaga yimaadaan oo adigiba aad bahato macnaha infaaqaagu dee dhexdhexaad haba noqdo oo adigu dee wixii aada haysayna hada wada mancin waxaad haysayna ha wada bixin oo waxa weeye si ilaahayba subxaana watacaala cibaad araxmaan dee waxa weeye u sheegay inaanay dee waxa weeyaan israafna markay wax bixinayaan aanay lahayn iqtaarna aanay lahayn arrintoodu ay tahy wa kaana bayna dalika qawaama wax dhexdhexaad labadaa u dhexeeya aayadduna waatay tilmaamayso gacantaadii ha ka dhigin mid luquntaada kuba xidhan oo dee aanad wax aada bixinayso iyo wax kaa dee xaggaaga kaba imanaya aanu jirin hana wada kala bixin oo ujeeddadu wixii aad hayso o dhan ba ha wada bixin oo fataqcuda aada fadhiisatid ama aada noqotid maluuman waa in waxay u laabmaysaa walaa tajcal yadaka maqlulatan ilaa cunuqika mid la canaanto oo yaruumuka uu ku canaanto man yaatiika ka kuu imanaya bacdu dabadeed adugu bal ibnu cabaas meetiisaba aan raaco tan dambe xaaladan dambe u celiyo dee mufasiriinta qaarkood baa fataqcuda maluumanna walaa tajcal yadaka maqluulatan ilaa cunuqika bay u laabmaysaa in waxa weeyaan maluumantu maxsuuranna xaalada dambe walaa tabsudha kulalbasi bay u laabmaysaa bal haddaan taa ku socdo waxay noqon fataqcuda aada markaa noqotid ay tasiira maluuman ku lacanaanto dee ruuxa waxba bixin waayey isagoo waxaya oo dadkii dee mid lacanaanta aada noqoto oo bal matalan taasoo waa bukligii bay kuba xidhan tahay maxsuuran mid go-an oo dee isagii caajis ahoo wuxuu qabsan karaaba jirin oo wixiisiina wada bixiyey oo hadhow isagii dhibay halkaa ugaba timaado maxsuur macnaha waxa ay markaa noqon dee waa munqadica min qafaqati watasaruf nafaqadiisii way dhammaatay tasaruf iyo awood uu leeyiye wuxuu qabsan karaa ma jirto xoolihiisii isagaa sidaa u wada bixiyey markaa maxsuuranna ay u laabmayso xaalada dambe ah walaa tabsudha kula albasti ee bal cibaarada laakiin inoo taala malaa baab buu wada mariye yaluum fataqcuda maluuman ee yaluumuka uu ku canaananayo man yaatiika ka kuu imanaya bacdu intaa dabadeed oo ujeeddadu haddii aad xoolihii wada bixiso waxaad iskulaba hadh la hadhayba aanu jirin oo mid ka dambeeyey uu ku yimaado kii horeo wax kaa doonaya ama xaqa kugu lahaada masaa-ilba haba noqdo uu ku yimaado oo aad dee waxba weydo waa ku canaananayaayoo kaa dee kaa hore dabadi yimi oo walaa yajidu ruuxa yimi uu ku canaanto man yaatiika bacdu walaa yajidu aan helayno cindaka agtaada shay-an waxba aan kaa helin maxsuuran qala qad xasaraka uu ku daariyey ku cadsi geliyey macnaa acyaaka weeye markaas man qad acdaytahu kii adigu aada siisay oo maxsuuranna dee adigu markii dambeed wixii wada bixisay kii dibku ugu yimi ee wax kaa doonayay wax kaa waaye waxaa dhici kartay inaanu ogeynba inaanadu waxbaba hayn oo halkaa uu ku canaanto oo markuu wax kaa waayo dee uu kaana dhigo markaa dee kii adigu aada siiseed hore waxaagii u wada siisay kaa caajiska een wax awooduu leeyaye wax tasarufuu leeyaye wuxuu bal maalan cid ku nafaqayn karaa ama isku nafaqayn karaaba aan haysan muhimku waxa weeye dee tabdiirna waxbixintiinu yaanay noqon iqtaarkaas iyo bukliga ruuxaas aan wax ka dhibcayaa jirinna yaanay noqon ee arrintiinu dhexdhexaad ha noqoto infaaqayni hadday tahay infaaqii qoyskiisa uu nafaqaynayey iyo infaaqa duruqda khayrka iyo masaakiin iyo ibnu sabiil iyo waxsiinayey bal xadiidka waa ta aan soo sheegnay waxaa kalaamkiisa kuba sugan waana aharba wey baabu fadli silati raxim qaraabada xidhiidhinteeda fadligeedii ayuu baabkiisi yahay kollay intii hore labada waalid baan kuba soo jirnay imikana waa qaraabadii kale ee abwaaba ay inoo yar socon doonta haddii la idhaaho raximka un kuba tacalluqsan xadaثna mحamed iبn cubayd الlahi qala xadaثna بn abi xaazimi عan اlcalaaءi عan abihi عan abi hurayraةa qala anahu qaal bal kollay sanadkii inkastoo isla dhaaf haddana de aanyar joogsadu man sarkayaa ninkan hore horta haddaan dee bal marka hore aan iskaga yar horhoreyno xabad xabad moxamed ibni cubaydillaahi ibni moxamed ibni zayd baa la idhaahaa waana nin hiqo oo raggaa hore sheekhyada bukhaariya dabaqadoodii weeye xaafid ibnu xajar waa qolo uu idhaah waa qolada tobnaad ee ruwaadda ayuu kaga mid yahay macnaa qolada tobnaadna waxaa looga jeedaa un atbaacu taabiciintii dadkii la kulmay macnaa ninkani taabici maaha atbaacu taabiciintiina ka mid maaha laakiin waa dadkii atbaacu taabiciintii arkay ayaa iyaguna dee kuwa waaweynaayo in badan soo gaadhay iyo kuwa dhexa iyo kuwa yaryarba yeelanaya dabaqo kastaa saasay uqaybsamaysaa taabiciintiibaa saasa kuwa waaweynaa saxaabadii badnayd badankoodii soo gaadhay iyo kuwa dhexa iyo kuwa iyaga midhmidhun kaba arkay oo raggay wax ka wariyaan iyo sheekhyadooda ay taabiciin u yihiin intaba way isuguba jiraan bal haddaba waa kuwaasoo adug bal waxaan leenahay waa nin hiqo ah oo al cusmaan waa cusmaan ibnu cafaan aalkiisii buu dadkii malaa asalkooda xornimo adigu ay xoreeyeen ama mawaalidoodii uu kaba mid yahay waana nin reer madiine moxamed ibnu cubaydillahi ibni moxamed laba yidhaaha weeye amaa ragga kale waa rag kutubta kusoo noqnoqda dee la arkana kitaabkeena inay kuba soo noqotay ibn abi xaazim kan cabdilcaziiz baa la yidhaha imaka ma taabanayo waa nin dee isagiiyo aabihiiba dee culimadii waaweyneed ay kaba mid ahayn aabihiina zaahida abu xaazim calaa ibnu cabdiraxmaan ibni yacquubna waxaaba jirta nuskho ama axaadiis mala qormayd oo nuskho dee n kutubta kuba suganoo san oo kale sanadkan leh calaa can abihi can abi hurayrata oo axaadiis abu hureyre lagaba wariyo dariiqa lagaga wariyo waxoogaa ayaa u tacaduday ayaaba jirtay calaa bnu cabdiraxmaan baa la yidhaah abihigaa abu hureyre kaba oranaya cabdiraxmaan ibni yacquub baa la yidhaah lakiin waxaan filaya saas waa nuskho u timaadaba calaa can abihi can abi hurayrata axaadiis kala duwan baa lagu wariyaa dariiqaas oo khaasatan kitaabka muslim ah dee bukhaari waxaa la arkaa kitaabkiisa asaxiixa kuma sugna laakiin muslim isaga way kusoo noqnoqdaan qolooyinkaasi bukhaari isagu waxaan filaya heerkiisaasi adigu ma shardigiisa kolkol meelama yar gaadhsiisna qaala wuxuu yihi marka abu hurayra ataa rajulu nin baa yimi annabiya sala allahu calayhi wasalama faqaala wuxuu yihi yaa rasuul allahi rasuulkii ilaahay ow ina lii waxay ii sugnaatay qaraabatan qaraabo qaraabaan leeyahy dad xigtaan leeyahay asilhum waan xidhiidhiyaa wayaqdacuuni iyaguna way gooyaan oo isagii oo dee qaraabadiisii xidhiidhinaya uba fiican ayay haddana iyagu way igoynayaan buu leeyahy oo iyagu uma xidhiidhinayaan oo haddii arrintu aanay xoolasiin iyo waxyaalaba ahaynba ziyaaradii iyo salaamtii iyo ti isagii oo isagoo xaggiisii kalaba imanaya ixsaankii isagoo laba imanaya ani iyaga xaggooda wax ka soo gaadhayn wa uxsinu ilayhim waan u samafalaa qaraabadaydaas oo dee waan u samafalaa wayusii'uuna ilaya way xumaan sameeyaan oo dee ama cay ha noqoto goyn ha noqoto bal adigu laakiin aniga waxyaalo xunxun oon fiicnayn oon iga qaban bay igula kacaan taas buu idhi wayajhaluuna calaya way macnaa dee igu jahaalo falaan o jahaladu waa dee ruuxio waxaan u laayiq ahayn laguma sameeyo waxlu macanum anigu waan u dulqaataa oo waxyaalo dee iyagoo jaali amaan habboonayn igula kacayaan haddana u sabraayoon u adkaysaa qaraabadan baan ilaaliyaayo waan u dulqaataa saas uu ihi ninku qaala markaa rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh lain kaana kama taquulu lain kaana hadduu arrinku yahay kama taquulu kolley xadiidka muslim iyo qolooyin kaleba wariye lain kunta kama taquuluna lagu wariye oo isla macnown macnaa amarku laakiin imka haddii ay taas lain kunta haddaad tahay kama taquulu laakiin san inoo taalo waa lain kaana sha'niga iyo arrinku hadduu yahay kama taquulu xaaladu ay tahay saa aad sheegayso kaannamaa waaba adigoo tusifhum iyaga cunsiinaya oo waxa weeyaan afkii uguba guraya almalla raran waa dambaska kiisaa kulul ee de waxa weeyaan aada u kulul ee xataa haddii dee kimis iyo waxyaale laguba rido bislaynaya kaas baa ramaad alxaar ayaa almalla weeye ama raranka weeye kaannamaa waaba adigoo tusifhum quudinaya almalla waa waxa iyaga xaggooda haleelaya ee ismiya ee dhib ah ee waxaan ugaba dhalanaya ay ku kacayaan ayaa waxa laguba shabahayo uu laba mid yahay dambas kulul ruux cunayoo kale alamka iyo dhibta haleesha ayuu laba mid yahy waliba waa dhib ka weyn waa dhib aakhirayna taasi kaannamaa tusifuhum lmalla oo macnuhu waa maxay waxaa lagu shabahayaa waxa iyaga gaadhaya ee bal maalan haleelaya ee xagga dembiga ugaba imanaya alam iyo ciqaabba ruux dambas kulul cunaya alamka iyo xanuunka haleela dee kii isagu muxsinkaa wax isaga soo gaadhaya maba jiraanoo waatan walaa yazaalu ma suulayo macaka adiga macaaga min allahi ilaahay xaggii dahiirun ku kuu kaalmeeya calayhim iyaga korkooda oo ku dee dhibkoodii kaa daafaco oo adiga kuu kaalmeeya ilaahay xaggiisa kama suulaye macnaa ilaahay baa kuu kaalmaynaya wixii dhibkoodii iyo sharkoodiina kaa daafacaya iyaga unbay dhibtu ay haysataa adiguna ixsaankaagan iyo wanaagaagan ma waayeysid weeye ilaahayna waa ku kaalmaynaya maa dumta calaa dalika intaad xaaladaa tahay intaanad isbedelin waayo haddii arrinta ay noqoto kol hadday igooyeen waan goynaya oo ama kii ixidhiidiyun baan xidhiidhin kii igooyeyna waan goyn iyada taasi maaha waasil rasuulka ilaahay baa taa inoo sheegay oo ruuxa odhanaya dee qaraabadaydu kolba siday iila dhaqmaan baan ula dhaqmaya oo hadday ixidhiidhiyaanna waan ixidhiidhin hadday igooyaanna waan goyn kaasi waa mukaafi waa nin abaal celinaya uun oo rasuulku muxuu yihi laysa alwaasilu bilmukaafi maaha waasilku ninkan fadligan lehee laleeyahay qaraabadu xidhiidhiye kaa abaal celintee kolba wixii isaga xaggooda kaga yimaada wax lamida u samaynaya hadday xidhiidhta iyo hadday goyn walakina alwaasila man idaa qadacat raximuhu wasalaha waasilku waxa weeye waa ninka qaraabadiis markay goysay isagu xidhiidhinaya hawshii wadaya un isagu tii wada kaas baa waasila laakiin kan kale waa mukaafi un ee maaha waasil isagu ma noqonayo haddaba haddaad intaa daa'imtood sidaa tahay iyagoo ku goynaya adigu aad xidhiidhinayso walaa yazaalu macaka min allahi dahiirun waana dee arrin weyn oo adigu horta waa xasin isku boorinayo in dee qaraabadii xataa haddii ay iyagii kuba xumeeyaan adigu aanad xumayn hadday ku gooyeen adigu aad goyna xidhiidhkii un adigu aad wado ixsaankii iyo samafalkii aad wado dee ruuxa saa yeelayna iyagiina dee way u xun tahay isagana wax soo gaadhaya ma jiraan ajri iyo thawaab iyo ta'yiidkan min allahi subxaana wa tacaalana waa helaya xadaثana ismaaciil bn abi waysin qaala xadaثanii akhi can sulaymaan bni bilaalin عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف بل waa xadيث مرفوuعa oo isaguna fadligii halkan nooguma sugan ee ismaaعيل بن أبي ways waa tan marka dhoweyd soo aragnay laakiin maxaa maanta inoogu sugan inuu yihi xadaثanii akخhi walaalkiina laynooma sheegin walaalkay baa ii waramay waa nin ay walaal ahaayeen abubakr ibn abi uways halkan uu ismaaciil ibn abi uways isagu ugu shuroobay ayuu isagu wuxuu ku shuroobay abubakr ibn abi uwaysin la yidhaaho magaciisa laakiin cabdulxamiid ayaa la yidhah dee abtirsiintii walaalkiina waataan soo ragno waa cabdilxamiid ibn cabdillahi ibn cabdillahi ibn uways abubakr ibn abi uways baa la yidhaha ka halkan ismaaciil isagu waatu kuba shuroobay waa nin isaga ka dabaqo horeeyo isagu atbaacu taabiciintii ka mid maahayn baan nidhe kan isagu atbaacu taabiciintii qoladii ugu dambeysay weeye waana nin marka la eegay isaga aan la martaba ahaynoo xagga ka xoog badan hiqanimada iyo dabdiga waa nin lagu kalsoon yahay oo hiqo ah oo cabdilxamiid la yidhaha kunyadiisna abubakr ay tahay e waana ninkaa hore walaalkii ama sulayman ibnu bilaal waa ka dee casharada waa kusoo noqnoqda can mحamed ibn abi catiiqin mحamed ibn abi catiiqna waa mحamed ibn cabdillaahi ibn mحamed ibn cabdالرaحman ibn abi bakrin صdiq weeye oo cabdالرaحman ibn abi bakrin صaxaabiga jaliilkaaya nin uu dhalay baa mحamed la odranayey kaas baana abu catiiq laba odranayey isaguna dee dadkiisii kasii beermayna laqabkani waa iskaba raacay ninkan waxaan leenahay oo waxaa la yidhaahaa waa nin dadkii atbaacu taabiciintia moxamed ibn cabdillaahi ibn moxamed moxamed kaa dambe ayaa ah ina cabdiraxmaan ibn abi bakrin sidiq waana ninkii abu catiiq la odhanayey abu catiiq baa kaa la odhanayey markaa dee inankiisina waa kan ibn abi catiiq ba markaa noqday bal ninkaa weeyaan oo nin adigu kolley raggan isan dee sulaymaan iyo cabdilxamiid iyo la martaba maaha xagga hiqanimadee lakiin waa nin maqbuulowne can abi shihaabin can ibni shihaabi waa imaamkii zuhriga isagu joogsi uma baahnaa can abi salamata bni cabdiraxmaan ibni cawfaye marar kalean eegi doonaaye waa nin caalima isaguna oo kolkol fuqahadii madiine toddobada ahayd mid kamida lagaba dhigo waa ina cabdiraxmaan ibni cawfe haddaba ina cabdiraxmaan maanta aabihii buu xadiidka kaba warinayaaye laakiin cid baa udhexayso wuxuu idhi ana abaraddaad ilaysiya ninka abaraddaad la yidhaaho ee reer bani lays baa akhbarahu u waramay oo wuxuu uga waramay can cabdiraxmaan ibni cawf aabihii buu uga waramaya waayo abusalama waa ina cabdiraxmaan ibni cawf baan idhi kaas weeye ayaa ninkani ugaba waramay kolley ninkan aburadaad kolkol radaadna way yidhaahaane waxa badan kunyada oo barhkood radaad bay usoo naqliyaan magaciisaan kuwana kunyo ahaan bay uba soo naqliyaan waana nin taabici weyn ah oo dadkii ugu waaweynaa taabiciintii ayuu kaba mid yahay abusalama mooye cid kaleo wax ka warisana ma hayno oo dee abusalama ayuunbaaba wax ka wariyay laakiin waa taabici weyn oo waa ka cabdiraxmaan ibnu cawf oo dee khilaafadii cuhmaan ibnu cafaan dhintayba isaga wax ka warinaya wuxuu yihi marka cabdiraxmaan ibnu cawf anahu samica rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam yaquulu rasuulkii ilaahay buu maqloo leh qaala allahu caza wajal waa xadiid qudsi ana araxmaanu anigu ilaahay raxmaan ahaa baan ahay dee naxariista badan ba lahaa wa ana anigaana khalaqtu abuuray araxima qaraabadan iyo dee xidhiidhkan dadka ee kaba dhexeeyana taas aniga abuuray washtaqtu markaa washtaqaqtu weeye waxaan u soo jeexay oo lahaa raximkii min ismii magacaygiibaan wax uga soo jeexo anigu haddii magacaygu arraxmaan iyo arraxiim iyo arxam araaximiin yahay dee waatanna macnahan xidhiidhkan dee dadka kaba dhexeeyana raxim lagu magacaabay oo ra iyo xa iyo mim waa intii ay kaba koobnayd magacyadii dee ilaahay dee raxmaan iyo raxiim iyoba ahaayeenoo magacaygii baan magac uga soo jeexay uga soo dilaaciyeyba faman wasalahaa ruuxa xidhiidhiya wasaltu waan xidhiidhin waman qadacahaa ruuxa gooyana badatu batatu naxariistaydan ana kaba goyn oo waan goyn weeyo raxmadaa iyo taas wax kuma yeelanayo kolley xadiidka aynu soo maray ee kaba sii darajada sareeyey ayaa macnahan inoogaba sugnaan xadaثna muسى بن ismاعيل qال xadaثna abو cawاnة عن cثmaan بن المغيرة عن abi الcambasi qاala dakلtu عlى cabdاللahi بni cmr في اlwhd koley raggii way bateen be bal imaka kama hadlaya ninkan abulcambasun baan leeyahay si magaciisa aan u ogaano moxamed ibn cabdillaahi ama moxamed ibn cabdiraxmaan ibnu qaarab baa la yidhah ama qaarib baan leeyahay waana nin taabici oo bukhaari un kitaabkiisan adabkan un mooye meel kale wax uu kutubta kale kagaba sugan yahay aanu jirin waana nin taabiciya bal xaafid muxadirna maqbuul uu kaba cabiro wuxuu yihi markaas cambaskaas ee abulcambas waa kunyadaas kolley waana reer sakiifun sa ninkaa hore ee cuثmaan ibn اlmugiiraba reerka uba yahay lakiin waa nin hiqa isaga qaala dakhaltu calى cabdillahi bni camrin baan usoo galay fi lwahdi abulcambas baa leh cabdillahi bni camr bn اlcaas weeye wahdina waa meel daa'ifaan kaba dheerayn oo bustaan aad iyo aad u weyn malaha camr ibnu caasuu kuba lahaa cabdillaahi ibnu camrin baa halkaa joogay maal weyn bay ku lahaayeen oo kolley cinab badan iyo simaar badani ay kaba baxayso aad u weynaa oo taas halkaas kolley malaa dikrigiisuna mar kale kitaabka uu kuba soo noqon doonaayo isagoo halkaa jooga yacni wuxuu ujeedaa wahdigan ardan lahu bidaa'ifi waa dhul uu lahaa oo bustaan weyn ahaa oo daa'if kuba sugnaa faqaala wuxuu yidhi cadafa uu laabay lanaa annaga annabiyu sala allahu calayh wasalam isbacahu fartiisiibuu saa u laabay rasuulkii ilaahay dee isagoo wax nagu tusayo faqaala wuxuu yidhi alraximu raximku shujnatun min araxmaani waa taa aynu soo marray xadiidkaa hore ilaahay magaciisii raxmaan iyo raxiim iyo inuu magacan uga soo jeexo uga soo dhambalayba oo waa tan dee raxm laba yidhi shujnadna asalka hore curuuqu shajari lmushabaka waa xididada geedka isgashan isdhex maraysa isdhegashan taas baa shujuun laguma magacaabo kolkol alxadiidu duu shujuunin waaba iska kalaama carbeed ama kelima cibaaro carbeed oo dee alxadiidu duu shujuunin oo macnaa sheekadii ama warkii waa isdhex gelaya yadkhulu bacduhu fii bacdin macnuhuna waxa weeyaanuun raximkani dee waa ilaahay na subxaana wa tacaala waaba kaa yidhi magacaygii baan ugala soo jeexay taase aahaartii ilaahay naxariistiisiiyabay aahaarteediibay kaba mid tahay shujnatu min araxmaani man yasilhaa ruuxa xidhiidhiyada yasilhu ilaahay uu xidhiidhin waman yaqdacahaa ruuxa gooyana yaqdachu uu goyn lahaa raximka waxa u sugnaaday lisaanun dalqun fasiixa dalqun kollay aad u baliiq oo aad u fasiixo waa isla macnown oo waa fasiixu lisaani cadb lmandiq oo dalq waa albariiq ama alfasiixu albariiq waa isla macne adigu waa carab furfuran aad u fasiixa ayay maalinta qiyaama yeelanaysaa yowma alqiyaamati dee waanay cabanaysaa bal dee siraadkay joogsanaysaayoo halkaas raximkii oo dee macno ahaayoo la suureeyey iyadoo halkaa kii dee aan xidhiidhin ee goyn jiray iyo waxyaalaha halkaa uba fadhiyaysa si aanu uba dhaafin jidkii siraad aanu uba dhaafin haddaba waxay yeelanaysaa maalinta qiyaamaha dee carabkaas aad u fasiixa kula doodayso kii goyn jiray bal maalan taas oo kale ayay maalinta qiyaamaha loo yeelayaa xadaثna ismaaعiil waa ina abi uweyskii makaan soo haynay qaala xadaثanii sulaymaan waa ina bilaal can mucaawiyaةa bni abi muزaridin waana ninkaynu soo maray can yaziid bna rumana can curwata bni zubayri can curwata bni zubayri can caaishaةa bal yaziid ibni rumaan mar kalaan ku laabmi doonaa in sha allah radia allahu canha ana الnabiya salى اllahu عalيه wasalam qaala wuxuu yihi alraximu shujnaة min allahi waa taa aan sheegayna shujno macnuhu wuxuu yahay oo asalka hore dee shujnadu waa curuuqu shajari lmushabaka taas baan idhi kolley bal maalan waa raximkani waa ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisii aahaarteedii wax kaba mida weeye naxariistiisaas unbaabay dee ku dhex jirta marka kii isagu gooyey dee waa ruuxa naxariistii ilaahay kaba go-aya kii xidhiidhiyeyna naxariistiiba mudanaya shujnatu min allah man wasalahaa wasalahu ruuxii xidhiidhiya uu xidhiidhin waman qadacahaa ruuxa gooyana qadacahu allahu ilaahay waa goynayaa kolleyna waa waciid weyn oo iyo dee dignin weyn oo laisaga digaya qaraabada goynteeda iyo tarkiib weyn oo laisku tarkiibinayo si fadliga loo muuto xidhiidhka ilaahay loo muuto xidhiidhinteeda wey baabu silat raxim taziidu fi lcumri allah subxaana watacaala ala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka watuub